subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimeer haddii haysanayo qodobada saaka iyo wararkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda ganacsiga hirshabeelle oo sheegtay inay waado dadaalo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha bulshada magaalada juhra loogu baaqay barashada cilmiga beeraha haweenka barta kuliyadaha caafimaadka oo kusoo badanaya magaalada jowhar kulan ku saabsana dagaalanka fikradaha naceebka oo ka dhacay magaalada cadaado ee gobolka galguduud
waxaa waaye suuqi gebi ahaantiisaba waa fasbeelay suuqbacaad maanta meel ka fiyo oo la dhihi karo ku dhowaad saddex ruux oo ku dhimatay dab ka kacay magaalada muqdisho puntland oo dowladda turkiga ku wareejisay markabkii seward wararka dibadda saaka waxaa ka mid ah israa'iil oo qorsheynaysa ballaarinta howlgalka militari ee khaza
soomaaliya waxaa dhibaato ba'an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal magacii waabdaxsiis xasan mucalin waa subaxnimo salaasaa taariikhda waxay ku beegan tahay shanta bisha agosto sanadka labada kun shan iyo labaatanka markaana warkeenii oo fidsan wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegtay inay wado dadaalo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha saare cabdixuseen ayaa faahfaahinaysa agaasimaha wasaaradda ganacsiga ee warshadaha maamul goboleedka hirshabeelle cabdirasaaq xasan caali ayaa sheegay in wasaaradda ay wado qorshayaal horumarineed oo ballaaran kuwaasi oo lagu kubcinayo ganacsiga gudaha iyo horumarinta warshadaha ka jira gobolka agaasimaha ayaa tilmaamay in ujeedka guud uu yahay in la abuuro fursado dhaqaale lana dhiirigeliyo ganacsatada maxalliga ah iyagoo sidoo kale xoojinaya kaabayaasha dhaqaalaha sida suuqyada wadooyinka ganacsiga iyo tababarada xirfidaysan ee loogu talagalay ganacsatada yaryar ee hirshabeelle
wasaaraddu waxay qorsheynaysaa mustaqbalka dhow ee hadda horteena ah haddii alla raalli ka noqdo wasaaraddu in ganacsatada oo dhan ay samayso inay ku jiraan systemka oo ah hirshabelle business registration system wasaaradda waxyaabaha diiradda ay saaraysa waxa waaye in la helo ganacsato ku jiraan wasaaradda systemkeeda hadday yihiin kuwa sabood gareeyo ganacsatada maalgelin u sameeyane ama hay-adihii iyo wixii kale doonarska ahna iyaga lafirkoodana aan rabno inaan u fudayno qofkan ganacsada inuu yahay in kale waxaa ka ogaan kartaan sistamkan hadda aan samaynay waxyaabaa marka muhiimadda aan saarayna waxay tahay oo fuuturka ah dadka oo dhan inay noqon doonaan qof ku jiro sistamka hirshabelle ay samayso restrationka ah hadafkaas waan u socnaa waxaan ka horjeed doonaa adula yidhaha in ganacsatada waa wasaaradda saan kuu sheegnay mandatekeeda laba qaybood waaye waa commerce iyo industry waaye waxaan rajeynaya hadduu ilaah yidhahdeena dhanka warshadahane haddii ahaa lahayd warshada yar haddii ahaa lahayd dadkii ka shaqaynaya iyagana in dhiirigelino oo sharciyadina aan u samayno wixii markaas ay u baahan yihiin heer federaal ama heer steedna aan u fudayn kara wasaaradda ay kaga bahantaaway jiraan haddaba waxaan la shaqaynaynaa mar dhow haddaan aan wadnaa head loogu magac daray im oo naga saacidaysay in ganacsato yar yar ah ee u samaysay wax loo yeero maalgelin dhiirigelin ah oo garanti ah lacaga yar ay siinaayeen oo ganacsadaas marka waxaa laga soo xulay laba degmo degmada jowar iyo beledweyne processay mareen oo selection process ah kadibna waxay soo gaareen stage ah in qofka uu noqdo selected uu noqdo qofka shuruudaha buuxiyey wixii requirementi laga rabay su-aalihii la weydiina interview kasoo gudbay howshaas ayadan waxaa qabanaysay hay-adda i m oo madax banaaneed annaga waxaan ku lahayn keliya coordination aan ku lahayn in aan intii wax maraya steebka wasaaradda ay ku kormeerto laakiin shaqada saxda ayadaa qabsatay waxay inoo sheegeen dadkii soo gudbay in marka ugu dambaysana qarashaad yara intas iyo maalgelin ah ee haddaba lacagtooda boqolkiiba qonta inta la siiyey wasaaradda hadda tababara dhawaan jowar ka socda oo muddo laba malmaalin saddexaad sii galayo oo i m a wado wasaaraddan ay ku casuumtay laakiin shaqada rasmiga ah iyo howsha waxaa u madax bannaan i m waaye dadka ayada ah laakiin wasaaraddii kala shaqaynaysay in ganacsadaas dhiirgelin loo sameeyo la hormariyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha maamulka hirshabelle oo kaashanaysa hay-adda i o m ayaa wada dadaalo lagu dhiirigelinaya ganacsatada yaryar bulshada magaalada jowhar ayaa loogu baaqay barashada cilmiga beeraha nuur maxamed cabdi ayaa soo jeedinaya beeraha waa lafdhabarta nolosha aadanaha waxayna door muhiim ah ay ka qaadataa sugnaanta cunnada kobaca dhaqaalaha iyo horumarka bulshada barashada cilmiga beeraha waxay si qoto dheer ay u daraasaysaa hababka waxsoo saarka dhirta iyo xoolaha ilaalinta deegaanka iyo maaraynta kheyraadka dabiiciga ah waxay sidoo kale kor u qaadaa awoodda beeraleyda ee ay ku beeri karaan dalagyo badan oo tayo leh cabdiraxmaan sabriye iyo maxamed muuse oo bartay cilmiga beeraha ayaa ka warbixiyey ahmiyadda ay leedahay barashada cilmiga beeraha
haddii la fiirsho taariikhda ummadda soomaaliyeed wax weyn u taray sida ilaahay qur-aanka ku sheegay markii laga hadlayay wax soo saarka beeraha wuxuu yiri mataacan lakum waliancaamikum waxaad soo saartaan waxay idin noqonayaan waxaad idinku cuntaan xoolihiinan ay cunaan cilmigan beeraha barashadiisu aada iyo aad ayay muhiim u tahay taariikh ahaan anagu dhaqanan u leenahay inaan wax beerano marka laga hadlayo cilmiga beerana cilmiga beera waa fil aada iyo aada weyn oo beerihii waxaa soo galayo abuuradii iyo maxaanku irahda in wax la cunayay lasoo saarto waxaa kamid maxaanku irahda badda in la galo oo fiishariska waxyaabaas laga qayb qaato mallayga iyo soo dahogeysi waxaa kamid noqon karta xoolo dhaqashada oo anagu aan naftarkeeda dhaqan u leenahay aada iyo aad ayay muhiim u tahayna in cilmigan aan barano oo maxaanku irahda dadkeena aada ugu dhiirigelino maanta wadanka marka la fiirshana dhallinyaradu aad ayay maxaanku irahda cilmigan ugu haweynta oo hadda waa ay bartaan xitaa jaamacadaha waxaa laga yaabaa tobankii sane lasoo dhaafay ama shantii sane lasoo dhaafay in aad jaamacadaha cilmigan dhigo in aad ay usoo badanayaan arday badanna filigan haddaba ay ku jirtaa anaguna horumaro badanan hadda waxaan ka sameyneynaa cilmigan iyo inaan maxaanku irahda adduunyada aan la jaan qaadno marka hore beeraha markaan ka hadalno sanadihii dambe wuxuu sameynayay isbedel teknolojiyadda adduunkana marba marka ka dambeysa way sii kordhaysa inagu soomaali ahaan haddaan nahay waxaan naqaanaa inaan si traditional wax u beerano marka systemkii adduunka u shaqeynayay wuu isbedelay qaab casriga maanta wax loo beertaa inagoonan ka tegaynin qaabkii aan wax u beeran jirnay dhulkeennii weynaa afgooye iyo balcad iyo area shabeelooyinka iyo jubbooyinka inagoo ka tegaynin ayaa la rabaa inaan ku saleyno teknolojiyad cusub oo aan bedelno qaabkii aan wax u beeran jirnay marka inagu waxaan kaga bedelannahay inaan beerihii biyihii badnaa ee khasaari jiray webiyada in laga soo daayay matorada lagu fasaxi jiray aan hadda maareyn karno management aan ku samaynayno drib irrigation wax la yidhaahdo in beerihii loo isticmaalo ama si good irrigation oo management ahaan u diyaarsan inaan isticmaalno inaan greenhouses isticmaalno oo beerihii management aan u sameyno inagoo ka faa'iidaysanayno dhulkii aan hore u lahayn laakiin aan kusoo kordhinayno wax cusub marka isbedel weyn baa ka jira sidaan soomaalideeni hore wax u beerano iyo qaabka aan rabno oon hadda wadno dhallinyaradeena guud ahaan inaan systemka wax ka bedelno barashada cilmiga beeraha badi kuma baraarugsana dadka ahmiyaddiisa inkastoo ay sannadahan dambe dadku ay sii fahmayaan haddana waa muhiim in la xoojiyo barashada cilmigan oo waxtar u leh dalkeenna haweenka barta kuliyadaha caafimaadka ayaa waxay ku soo badanayaan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe iyadoo sidoo kalena haweenka lagu dhiirigeliyey in ay wadaan oo ay ku biiraan jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar islamarkaana ay bartaan qeybaha kala duwan oo ka kooban yahay cilmiga caafimaadka cabdifataax axmed macluw ayaa qodobkaasi soo koobaya gabdhaha soomaaliyeed waa hooyada mustaqbalka ee caruurta soomaaliyeed waa barbaariyaha ubadka iyo hagaha nolosha asaasiga ah ee guryaha marka la soo unkamayo si isufilnaansho barbaarin ay u helaan gabdhaha marka ay hooyo noqdaan ayaa waxaa qaar ka mid ah ardada jaamacadaha magaalada tani johar waxa ay baaq ka soo jeediyeen aqoonta gabdhaha ee ku aadan kubiirida barashada kuliyadaha culumta caafimaadka qaar ka mid ah ardada jaamacadaha magaalada tani johar oo amuurahaasi ka hadlaya waraysi gaar ahna siiyey radio isnay ayaa yidhi sidan magacayga caaliyo cabdicali waa iskuulka imaama shaaficiga kasoo qalan jibay hadda waxaa dhigtaa jaamacadda samsam waxaan bartay kuliyadda caafimaadka qaybta public health caaliyo maxaa u dalbad qaybta sanaabar
hamigeys ah markaa iskuul anoo yar afraad iyo markaas dugsi dhexe dugsi sare markaasoo dhiina aa ku aamin jiray inaa barto kuliyadaas haddana way suurta gashay insha allah inaa dhammaystaa rajeynaa caafimaadku waxay ka caawin karaa bulshada baahida ay u qabto wax badan ay qaban karaan aniga sileeyahay
waaya marka caaliyo maxaad isleedahay caafimaadka gabdhaha way ka qaban karaan gabdhaha waxay ka qaban karaan firista caruurtooda hadda ay xanuunsadaan ayaka inay gacmahooda ku daaweysan karaan bulshada inay wacyigelin ahaan u heli karaan familkooda inay ka caawin karaan iyo mida kale isbitaalo iyo farmashiya in ay ka shaqa uur ay samaysan karaan haa waa u noqon karaa waxaan ugu baaqin lahaa inay firist ayaka inay horta wax ku dalaadaan waxbarashada gabdhahan sanadkan intay iskuulada dhigtaan ay isku guursan lahay guurka wax xun ma aha laakiin waxbarashada inay sii wadaan arjeynaa oo meelaha sarayan si aan ugu soo muuqan caafimaadka ani ahaantiin waxaa loo bartaa inay horta deegaanka magaalada inaa wax laga qabta nadaafada lagu dadaalo mida kale gurigooda caruurtooda inay ku daaweystaan bulshada inay wax ugu qabtaan dadka oo nadaafada ku yartahay micnaha oo maxaan leeyahay tuulooshiminkan inaa wax loo wacyigelin loo sameeyo wax loogu taro isbitaalada inay ka shaqeeyaan wax badan oo caafimaadka faa-iido leeyahay waayahay gabdhaha kaalinta ay kaga jiraan in ay ka shaqeeyaan goobaha caafimaadka qiyaas ahaantaada ma ku badan yihiin mise ku yar
wallaahi kaalinta ka kala jiraan u badan yihiin
waaya maxaa ugu baaqi lahayd gabdhaha soomaaliyeed ee reer juwaar ah si ay uga qeyb qaataan barashada caafimaadka si adeegya caafimaad ay u bixiyaan
wallaahi waxa uu baaqi lahay inay ku dadaalaan sidai caafimaadku baran lahaayeen meel kasta bulshada dadka inay wax ugu qabtaan xitaa haddaa shaqaynin dadka oon walaalahaada inaa wax ugu qabtid meelaan booqatid
waxaan arday dhigata jaamacadda jofka university waxaan bartaa kuliyada health service department nurse waayahay maxaa u dalbatay inaad baratid caafimaadka caafimaadka waxaa u dalbaday inaan barto dadka masaakiinta oo caafimaad darado hayso waxaa la dhihi jira adeegaas caafimaadka heli laha inaan wax ugu qabto oo masaakiimanka ugu daneeyo waayahay marka la fiiriyo caafimaadka aad baranaysid iyo kuliyadda aad dhigatid mis leedahay dad badan way jiraan oo maanta u baahan in laga garab joogsado dhanka caafimaadka haa way jiraan dad badan in loo garab joogsado u baahan maxaa yeelay maanta waxyaabaha ugu weyn oo maxaa jira dalkeena ka jiro caafimaad la-aanta kamid oo haysto marka maxaa la dhihi jireen ani hadduu ilaahi karaa noqdo waxaa jeclaa qof walba xanuunsan oo markaas wax u qaban kara inaa u qabto oo daaweeya insha allah hadduu ilaahi karaa la noqdo waayahay rag iyo dumar yaa u badan kuliyadda abartid
kuliyadda abarna ani nursing waay shaqo walbana maxaa la dhihi jira doctoorka bacdigiisa oo inaa qabto lagu baahaya mahino marka aadi rag iyo dumar wixii oo iga hore maadba inaa u shaqeeya jeclaa insha allah yaa u badan oo barta qaybtaas nursing gabdhaha gabdhaha barta u badan gabdhaha oo badan ah inay bartaan neersinka gabdhaha guud ahaan markaan fiirin barashada caafimaadka maxay ka saaciday oo ka saacidi karaan bulshada bulshada waxay ka saacidi karaan adeegaha caafimaad ee ayaga markaas ay qaban karaan ay diyaar ku yihiin inay qabtaan maxaa la dhihi jira marka qaarkiis xitaa baraatikooyinka nala siinaya waxaa ku jira mid waayfka ku jiro jowhar anaga saa una mid waayf oo toos ma qaadano laakiin neersinka dhexdiis waa nagula siiyaa saa maxaa la dhihi jira oo hooyo uur leh haddaa beri aragno waxaysan inaa dhali karna camal walow ay badan yihiin tirada gabdhaha barta kuliyadaha caafimaadka haddana waxaa weli jira baahiyaad loo qabo in kor loo qaado tirada gabdhaha baranaya culumta caafimaadka goobaha waxbarashada haba ugu badnaatee jaamacadaha magaalada tanijoar ee xarunta maamulka hirshabelle kulan ku saabsan la dagaalanka fikradaha naceebka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada cadaado ee gobolka galguduud saare cabdi ayaa mar kale faahfaahinaysa kulan ku saabsan la dagaalanka fikradaha nacaybkii xagjirnimada oo ay soo qaban qaabisay hay-adda tubsan ayaa lagu qabtay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada cadaado madax ka socotay hay-adda tubsan qeybaha kala duwan ee bulshada cadaadihii marti sharaf kale ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay axmed salaad ibraahin oo ah madax xafiiska hay-adda tubsan ee galmudug iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado cabdixakiin shilin iyaga oo si wadajira ugu warbixiyey muhiimada kulankan waxaan fududaynaynaa barnaamijka inay bulshadu isku timaado mowduucana waa mowduuc runtii aan isniri wuxuu munaasab u yahay wakhtigan in laga hadlo teknolojiyadii waxay keentay dhibaatooyin tiro badan wax badanoo qarsoonaaya bannaanka yimid mowduuca meesha noogu yimaada noogu yaal oo ah hadallada nacaymka iyo kicinta bulshada waa wax soomaaliya oo dhan iyo adduunkii oo dhan maanta qabsaday mediya fudud oo aan loo baahnayn inaad karaysato oo taleefonkaaga inta saas u furto aad waxaad rabta sheegayso ayaa yimid wax u sheegi lahaa dadkana waa fadhiyaan waxaan rabnaa inaan maantay wacyigaas bulshada u qaadno dadkii qaadi lahaana waa joogaan waana ku filan yihiin isku imaadkaan marka qolada noo suurtagelaysa runtii waa u mahad celinayna waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano meelihiina xanxanuunaysay meelo badanoo ka mid ah faraha la saarsaaray oy ka mid tahay waxyaalaha nacaybka abuuraya ama siyaasad ha ahaato la kala qaatay waa idin mahad celinayna culammada waxaan rabnaa say waktiga noo bixiyaan in nala dhammaystiraan oo maanta arrintaas madaxa la dhalaaliyo sidoo kale ganacsatada iyo odayaasha nala jooga iyo dadka waxgaradka iyo aqoon-yahanada mowduucan mowduuc muhiima waaye maanta waxaan rabnaa wax fiican in laga soo saaro laga gaaro qaar ka mid ah bulshada kasoo qayb gashay kulanka ayaa dhankooda ka hadlay saameynta bulshada ku leedahay fikradaha nacaybka iyo xagjirnimada nacayb in la faafiyo oo laga hadlo in layska hor keeno bulshada dabcan xilligan xilligii ugu sarraysay oo ay dadku ka shaqeeyaan inay dadka iska hor keenaan laysku diro laga ganacsado ereyga xun ayaa zaman ahaa lagu jiraa soomaaliduna kolleyba iyadoo markii hore xaaladeedu si iska ahaydoo bulsho hadala iska ahaayeen ayay aalad heleen ay hadalkooda ku gudbiyaan marka waxaan isu soo jeedinaynaa dhammaanteen inaan wada noqonno dad islaaxa ka shaqeeya nacaybka dadka inaan laga qayb qaadan dadka in laisku soo jiido in laga shaqeeyo ummadda wanaaggooda in laga shaqeeyo waxaan isu dardaarmaynaa naftayda iyo middiinnaba qof walba waxaan isu dardaarmaynaa qof walba inuu isku dayo intuu maanta jaanis haysto jaaniskan uu ka faa'iidaysto oo jaanisku uga faa'iidaysanayaan uu noqo dadka in laisku soo jiido dadka muslimiinta ah in laysku soo dumo la mideeyo waxyaabaha dhexdooda khalalka iyo daldaloolka ka jira la daariyo waxyaabaha dhibsiga iyo isnacaybka keenaya la suuliyo iyo intaas waxa la xiriira waxay ka mid tahay shareecadeenna islaamka ee allah subxaanahu wa tacaala nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh uu ku soo dejiyey aasaasiyaadkeeday ka mid tahay waa muhim inaan midaynta ummaddeenna aan ka shaqayno wakhtina ku bixinno war kaliyana uusan naga noqon ee aan ficil arrintaas ku darno kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda tubsan ayaa intuu socdo waxaa diradda lagu saari doonaa ka hadalka fikir naceebka iyo xagjirnimada ku dhowaad saddex ruux ayaa waxay ku dhimatay dab ka kacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya nuur maxamed cabdi ayaa qodobkaasi inoo diyaariyey dab xoogan oo khasaare baaxad leh geystay ayaa xalay ka kacay suuq bacaad oo ah suuqa labaad ee ugu weyn magaalada muqdisho ee caasimadda dalka wuxuuna sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo aada u weyn saddex qof ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen dabkan oo bilowday shalay galabkaasi oo mar dambe ay ku guulaysteen dabdamiska dadka dhintay ayaa isku dayayey in ay badbaadiyaan hantidooda laba ka mid ah waxay si toos ah ay ugu gubteen gudaha dabka halka qofka saddexaad uu u geeriyooday neefqabatin waxaa sidoo kale la sheegay inay jiraan dad badan oo dhaawacyo soo gaaray iyagoo ku jiray dadaalka ay ku badbaadinayeen hantidooda suuqbacaad ayaa xalay inta badan basbeeshay qaar ka mid ah dadka ganacsatada ah ee ku sugnaa suuqbacaad ayaa waxa ay ka warbixiyeen sida wax ay u dhaceen iyo khasaaraha uu geystay dabkan suuqu wuu camirnaa xilli shaqada ee socoto abaara kuwii toban saac iyo afartan daqiiqu dabku kacay xilli waxaa lagu jiraa waa dareemi kartaan dabaylo kacaayaan waxaa waaye mala sheegi karo marka dabkii daqiiqad daqiiqadba daqiiqadda ka dambaysa wuu isku sii dhiibay waxaa waaye suuqi gebi ahaantiisaba waa basbeelay suuqbacaad maanta meel ka fiyo oo la dhihi karo ma jirto gediga laba gedi waaye gedigii dhankan dahabkii bacadlihii maacuuntii qandalkii makiinadihii saliiddii qudaartii wax maanta suuqbacaad gebi ahaantiisa u yaalla ma laha waxaa rajaynayaa ganacsatada soomaaliyeed debku wuu soo noqnoqdaa waxaana ugu dhibka badan keenaaya cariiriga iyo saxmadda waddooyinka ka jiro maanta suuqbacaad wuxuu u basbeela waxaan dhihi karnaa waddadii oo cariiri ah meel kasta oo la soo cariiriyey mitir oo qof maraaya ay ka bannaan tahay waxaan jeednaynaa debkan waana waana taabtay waxaan leenahanay kulligeenna aan iswada kaashanno soomaalida dhammaan qof kasta qofka ay ka roontaa walaalkiisa maanta dadaa ceentaa dadaana ceemanin dadka ceento waaba ceentaane dadka aana ceemin waxaan rajaynayaa in la soo gargaaro taakulo rasmi ah loo gargaaro adiga maxaa si gaar ah kuu soo gaaray aniga meeshaan waxaa ku lahaa een, saddex carwaa ku lahaa carwooyinka dharka oo saddexda dukaan dukaamada ugu fiifiican suuqa ku jiro alxamdulilaah qaar yar waa laga bixiyey qaarna way ku basbeeleen dadkii badanaa wax wax bixiyey maanta waxaa la dhihi karaa waa yar yihiin sababtoo ah shaygaa soo qaado laamiga xataa ma keeni kartid dhibaatada ugu taagan waxay tahay shayga dukaanka waad bixisaa is leedahay laamiga xataa ma keeni kartid dhibka wax nahaysta ah taas ah musiibadaanna annaga hadda waxaan wax ku weynna waa hantideenna wax ugu weyn oo meeshaan nooga gubtay Maxaa ku lahayd adiga si gaar ah?
ani dukaan bacadlaaw carruha meeshaan ku lahay oo dharka ragga lagu gado oo faashiyona oo dukaamada ka tilmaaman Een, anuguna maanta oo dhan nabadaan ku shaqaysannay maqhribkii u ahay dabkaan markii aan dareennay marka aan dareennana dadku waa noo sheegeen marka ay noo sheegeen isla markii gurmadka aan samaynno waxaa waa inaan dadaal samayn marka aan dadaal samaynna haddana isla annagii aan waxaan samaynay waxaana la yidhi debkii gadaalow idinka aado idinka idiinma soo socdo ciidamada dabdamiska ee dowladda hoose ee kooxaha gurmadka degdega ah ee shirkadaha iyo sidoo kale dhinacyo kale ayaa si wada jir ah uga shaqeeyey daminta dabka waxaana gaaray goobta madax ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo uu ka mid yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabooh waxa uuna sheegay in ay la xisaabtamayaan shirkadaha bixiya korontada kuwaasi oo uu ku tilmaamay in ay gabeen shaqadooda suuq ilaahay iidanka waxaan rajaynaynaa ilaahayna maaragta inuu eh, musiibooyinka nuucaana dabku waa musiibooyinka rabbaaniga oo yimaado ka mid yahay waa wax aad iyo aad u dhib badan oo weliba markii uu dhaco fiditaankiisa iyo surcada uu ku socdo aad iyo aad ay maaragta u xawli badan tahay marka eh, annaguna dee dabcan xaqiiqatan waa dadaalnay oo dee gobolka banaadir haddaan nahay aad iyo aadaan u dadaalnay hay-adaha kaleona soo kaalmeeya iyaguna waa mahadsan yihiin marka waxaan rajaynaynaa inuusan dhibkaanu hadday tahay shirkad koronto iyo hadday tahay jidadkoo xun intaba inaan ka fakeri doonno hadduu ilaahay yidhaahdo dib loogu noqon doono dib u hogaynta suuqan iyo casriyeyntiisa aad iyo aad baad u mahadsantihin dabka waa dhibaato ku soo noqnoqda suuqyada soomaaliya kuwaasi oo intooda badan shaqeeya iyaga oo aan lahayn xeerar rasmi ah ama xeerar badbaado oo aasaasi ah meheradaha ciriiriga ah badeecooyinka ololi kara oo meel isugu jira iyo korontooyin qalafsan ayaa dhammaantood ah sababaha sii hormariya khatarta joogtada ah puntland ayaa dowladda turkiga ku wareejisay markabkii seawoda madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa qaabilay wafdi ka socday dowladda turkiga uu hogaaminaya safiirka turkiga ee soomaaliya safarka wafdiga dowladda turkiga ayaa daba socday xiriir muddo u dhexeeyey maamulka puntland iyo turkiga oo la xiriira markabka lagu magacaabo m p seward iyo shixnada saaran iyadoo dowladda turkiga ay la wadaagtay puntland cadeymaha in ay leeyihiin dhammaan hantida saaran markabkaasi maamulka puntland oo ka duulaysa cadeymaha ay soo gudbisay dowladda turkiga iyo baaritaankii lagu sameeyey markabkii shixnadii uu siday ayaa maamulka puntland waxay go-aansatay in mas-uuliyadda markabkaasi seward iyo hantidii saarnaa lagu wareejiyo dowladda turkiga markan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarafka iyo suuqada waxaa la diyaara wariya
wahagaag dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada aan ku bilownay sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhara ayaa halka doolar bixinta la kala siisanaya soddon dhibic saddex halka qabashada la kala siisanayo soddon haatanna maciishada hafka bariiska xamsaha ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan dolar bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban dolar hafka burka ayaa la kala siisanaya shan iyo toban dolar hafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban dolar kartoonka baastada ayaa la kala siisanaya toban dolar jirgaanka cadeyda ayaa la kala siisanaya soddon iyo kow dolar koombada galeyda ayaa la kala siisanaya afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanaya shan iyo soddon kun halka koombada digirta salbukada la kala siisanayo shan iyo labaatan kun xubintii sarifka iyo suuqyada ah waa nageyntaa markaana xubinta cayaaraha harri kane ayaa ku faraxsan inuu ka garab ciyaaro luis dias kadib markii xidiga liverpool u saftay kulankiisii ugu horeeyay kulankii leon sabdadii inkastoo aanu tababar badan qaadan kooxda haddana dias ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed lagu qanci karo kulankii leon ayaa ahaa midkii ugu horeeyay tan ilaa iyo markii bayer munij uu ku biiray kena ayaa eryo fiican ku yiri dias wuxuu qabtay shaqo aada u fiican keliya waxaa wada qaadanay dhowr kulan oo tababar ah ilaa iyo hadda laakiin wuxuu u muuqdaa mid diyaar ah xubintaas ayaana ugu dambeeyey guud ahaan warkay subaxnimo saaka oo salaasaad kala socoteen warbaahinta isnaa ee magaalada jowhar nabadgelyo